dhowr maalmood ka hor magaalada hargeysa waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada booliiska somalilan xilli howlgal uu ku jiray sida booliisku ay sheegeen dilka askarigaasi oo ka tirsanaa qaybta booliiska bariga hargeysa ayaa qaar ka mid a warbaahinta maxalliga iyo baraha bulshada waxay ku sheegeen in dilkiisa uu ku salaysnaa aan qabiil inkastoo booliisku ay beeniyeen waryaheena v o a qatar maxamed cakulle ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa allah u naxariistee marxuum cabdilaahi cali axmed waxa uu ka tirsanaa ciidanka booliiska ee somalilan waxaana magaalada hargeysa ugu geeriyooday kadib markii la toogtay sida uu sheegay hoggaanka howlaha booliiska somalilan ibraahim cabdi xaaji waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada booliiska ee somalilan eedaysanahan hoggaanka howlaha booliiska somalilan ayaa carrabka ku adkeeyey in eedaysanaha sharciga la horgeynayo magaaladan hargeysa lagu dilay qable cabdilaahi cali axmed oo ka tirsanaa qaybta booliiska bariga hargeysa ama saldhigga booliiska macalin haaruun askarigaa eedaysanihii dilay gacantaa lagu soo dhigay booliisku waana xidhan yahay kiiskiina waa la baarayaa ninkaa dilka ku eedaysanay ma fakan in badan baa la raadiyay xalay baa la qabtay si ay dhiduu ku xidhan yahay kiiskiisiina waa la baarayaa maxkamadaana loo gudbinayaa berri ama maanta ama berri ciddii danaynaysaa sidaa ha ula socoto kiiskaas wax maqanin ma jiraan marag baa jiray arrinka kiiskaas waa kaa waxaanu leenahay allah u naxariisto marxuum dable cabdilaahi cali axmed isagoo shaqo ku jiray dhintay oo gacan ka xaqdarin dishay garsoorkaana la marinayaa eedaysanaha u xidhan geesta kale hoggaanka howlaha booliiska ibraahim cabdi xaaji waxa uu meesha ka saaray aanan qabiil oo ay arrintani xidhiir la leedahay sida baadhitaanka hordhaca ah waxaan intaa ku daraya dilkaa ilaa hadda sidaanu u aragno dilka askarigaas waa dil caadi u dhacay dilalka kale siday u dhacaan kama muuqato in qabiil loo aanayay ama loo dilayay qabiil ama wax kale sida baadhistu muujinayso waxaan halkaa ka digaynaa dadka si kale wuxu dhigayeele qabiil baa loo aaneeyo loo dilay arrintaa waxba kama jiraan boliiska somalilanna askariganu isagu ka tirsanaa cidda koowaad ee uu ku xaq lahaa inay u qabato gacankudhigla waa boliiska waana loo soo qabtay gacan adag baa lagu soo dhigay eedaysanayna maxkamaddaa la horgeynaya dhinaca kale qaar ka mida cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka iyo beesha uu ka soo jeedo eedaysanahan lagu eedaynaya inuu dilay allah u naxariistay marxuum cabdilaahi cali axmed ayaa tacsi u diray ehelada marxuumka geeriyo khadar maxamed cakulle v o a hargeysa